magaalada baydhabo ee xarunta ku meel deerka ee dowlada koonfur galbeed soomaaliya wayba lagadaha furay mashruuca iftiiminta xaafada barwaaqo ee baydhaba oo iyo hirgelinta isku kaaladan dowlada koonfur galbeed iyo dowlada ingiriiska munaasabada dahafurka mashruuc wayba ku qeybgalay madawiinaha koonfur galbeed wasiire xildhibaano la taliyaal maamulka gobolka kan degmada baydhabo madax ku-dareerta shirkada beeko iyo marti sharafgala mashruucan wayba ku faa-iideysada doone dadka dhow labaatan kun oo qoys hanasayti oo maamulka reedadejiya uusan suubay sanadoogida gudoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin iyo sharaxay mashruucan waynu sheegay in xaafada barwaaqo sanadka cusub dhatis dhammaantii ay helo doonaan koronto raqiise marka marka mashruucmarayn fiis badan leey fiis one kaasu fiis two maylan qashaysamay buaha in ilaa iyo waqooyiga baydhabo hadda may buaha korontaas oo kale maybalasii kabacd may buaha magaalo oo dhan may buha hadda may buaha in koronto may buha lasii maadaama beeko shiliyin dad shaqeeya ma la falayn in koronto qiimo yar ay buaha dadka lan kasta kan mayba buushka degin ikan baraadka degin ikan dabaq degin awiila mayb iyo mayb qiimaad mayb hoos mayb yondhaki doonan oo mayb lankas wal awid mayb lansuugi doona daban meel mayb ganacsi deegaanka sayd mayb may marahay wado laami mayb seeras dhinigan oo hadda wobang mayb dhisahay dhinikan wado kale maygaas mayb oo yan kabalstonga mayb galaas barwaaqa seeras wado kale ma jirtay mayb kubaas maayanfug ilaa boonkay oo afartanaha mayb lankaso oo yan mayb hayso baawartanku xamuulka magaala dhexmara mayb lanka targali intaas dhan marka mayla furay wadooyinkaasi iyo guryakas dhan mayla furay mayb in naligili labaatan farsac mayb shidnaad mayb lambaahi ardaas marka amniga walbada mayb kataraasa bulshada mayb horumarsha iyo dhaqaalasha iyo dhinikas mayb walbada mayb iyo mayb kataraasa
wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo koonfur galbeed ciimaan cali cabdiya sheegay in qorshagu sayay in baydhabo iyo dhammaan magaalooyinka kale la deersiyay koronto ka filan
war kastoo horumara la deer haddii saarada waygu ahaa hogaanka wanaagsanaa ka koyas war kasta oo hadda geeka baydhabo warbadaa la socotaan horumarka geeka haddiisa keridaan dhimi kasta ama waxbarasho nagato ama caafimaad nagato ama walbadana oo walbu ahaa badana horumara la kadeeraya jiraan mahaddaafo iskuulaha ahaa ee madaxweyne cabdiasiis oo maanaha dhiirigelintaas badanaa ama hameen maalin hanjeeda ini oo bulshadan isbahadana ay horumar deerta horumarkii alxamdulilah walbana waxay guulaysanay tan kale waybaa meelan kuma hadnagay shirkadda beeko beeko siisin la socotaan madi hore waxay tahay dad ganacsi eh ganacsatada eh oo yo is abaabulay oo qaras isku isku fangaray dadaal badan muujiyaan xoolashooda biimayaan alxamdulilah haddii geega heerkama hadeersiday beeko ahna deersiday waayo walyar haddii hadda fiiridaan korontada mato kale badodeer korontada danta mugdada aragdeen markan beeko way buha naqati way buha inanamaha naqan eed eeda muhiim ninkaata tan kale waa beeko waqti badan la fadhani ka wasiir ahaan waqti badan la fadhani qiimahaas la fiirini barbaraanku jari waxay tahay wadada oo ariiriga shidaalka oo la sheeno hadda alaa kulli haal beekan way baa diyaar inaa tahay inag yimi dhinta insha allahu markii madaxweyne cabdisiis reerkaus
madawiinaha koonfur galbeed soomaaliya cabdiasiis xasan maxamed lafta garaniyeenka dambeyntii dahafuri mashruucan wayba uusu sheegay in mashruuca iftiiminta barwaaqo ee baydhabo iyo kaalin weyn ku qaadeen dowlado caawiyo soomaaliya waynuus bulshadan ka baaqay inay ku faa-iideysadaan korontadu marka marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan hambalyo iraaho dadka magaalada baydhabo degan iyo dadka iyo maamulka degmadaba sida adeegaas quruxda badan loo gaarsiiyey saa og tihiin adduunka horumarku uu maraayo waa la noolaan waayey enerji la-aan koronto la-aan waa la noolaan waayey haddiina magaalaa sheegaysaa adduunyada waxaa la marayaa in meelaha baadiyaha hataa korontada la gaarsiiyo korontadii marka waxay qeyb ka noqotay noloshibay qeyb ka noqotay amnigibay qeyb ka noqotay horumarkiibay qeyb ka noqotay sidaas darteeda magaalo iska dhaafo waxaan rajaynaynaa hadduu ilaaha yidhaaho in korontada la gaarsiiyo tuulooyinka iyo meelaha fogfog ee baadiyaha ay gaaraan